halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo aad si toosa uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada ee geeska afrika taleefoonada dalalka u k norway sweden sood afrika iyo waqooyiga amerika iyo caalamka oo dhan aad nagala socotaan barteena internetka ee v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan waa sabti saddexiyolabaatanka bisha agost sanadka labada kun afar iyo tobanka idaacadda waxaa si wada jir idinkugu daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeennimona waxaa ka mida dadka deggan buulo berde oo maanta sameeyey dibadbax ay uga cabanayaan sicir bararka iyo go'doonka ay buulo berde ku jirto shantii bilood ee lasoo dhaafay waxaad maqli doontaan wasiirka beeraha soomaaliya oo madax u ah guddiga gurmadka abaaraha oo ka hadlaya safar ay ku tageen gedo iyo bakool wuxuuna sheegay inaysan weli hayn caddayn muujinaysa in dad ay u dhinteen abaaraha gobolladaasi ka jira waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijyadii martida maykrofoonka iyo cawayska washington ciyaarihii ayaanan meesha ka marnayn
walaahi geeri weli lama sheegin laakiinse waxaa iyagana meesha jooga dad soo barakacay dadka xoolahooda ay jubbooyinka aadeen dabcan maatidii bay ka tageen
waa wasiirka beeraha soomaaliya oo madax u ah guddiga gurmadka abaaraha oo ka hadlaya safar ay ku tageen gedo iyo bakool ayaad ku maqli doontaan waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofonka caweyska washington iyo ciyaaraha horyaalka brimier leaga ingiriiska marka horeyse ku soo dhowaada warkii caalamka
saraakiisha amniga ee ciraaq ayaa sheegay in ruux isku soo xiray bam uu markaasi sii riixay baabuur yaalay xarun dembi baarista guud ee ciraaq ee magaalada baqhdaad waxaana halkaasi ku dhintay laba qof iyadoo dhaawacyo ay soo gaareen tiro kale waddada ma jirto cid sheegatay tan iyo wakhtigan mas-uuliyadda weerarkaasi dhacdada dadkani ay ku dhinteen waxa ay timid markii afhayeenka baarlamaanka ee dalkaasi ciraaq uu sheegay inuu jiro baaritaan la xiriiro weerarkii jimcihii loo geystay masjid ay leeyihiin suniyiinta kaasoo ay ku geeriyoodeen tobanayadada saalim al jaboore oo ah afhayeenka baarlamaanka dalkaasi ciraaq wuxuu sheegay isagoo la hadlayay wariyaasha caasimada wadankaasi in koox baarayaal ah ay siiyeen muddo laba cisho ah si markaasi ay usoo ogaadaan ciddii ka dambeysay wuxuu
saraakiisha falastiiniyiinta ayaa sheegay in duqayn israa'iil ay u geysatay guri ku yaala bartamaha kaza ay ku dhinteen shan qof oo hal qoys ka soo wada jeeday wakaaladda wararka ee faransiiska ee a f b ayaa ku soo waramaysa in dhakhaatiirta ku sugan cisbitalka alaksa ee kaza ku yaala ay sheegeen in shanta qof ee duqaynta lagu dilay maanta oo sabti ah ay ahaayeen qoys ka soo wada jeeday ama ka koobnaa aabe hooyo da-dooda labaatanaadka ku jiray laba wiil oo mid saddex sano jir uu ahaa kan kalena afar sano jir u ahaa iyo habaryartood mintidiinta xamaas ee ku sugan marinka khaza ayaa jimcihii shalay khudbad qudha ka jaray siddeed iyo toban qof oo falastiiniyiina oo lagu eedeeyey inay wada shaqayn hoose la lahaayeen israa'iil goobjoogayaasha ayaa ku soo waramaya in kooxdu hal meel ay ku dileen toddoba ka mid ah dadkaasi islamarkaana ay toogteen iyagoo madaxa jawaano loo geliyey boqolaal qof ayaa daawanayay falkaasi oo ka dhacay meel dibadda ka ah masjid ku yaala mid ka mid ah fagaarayaasha ugu caansan magaalada kaza
ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka angela merkel ayaa waxa ay la kulantay madaxweynaha ukrein petro barashanka magaalada kiyef ee xarunta dalkaasi ukrein wada xaajoodyo ku qotoma xiisada dalkaasi ee ruushka maalin kadib markii kolonyo gaadiidka ruushka laga leeyahay ah oo gargaar sida ay soo galeen wadanka ukrein markii ay ka degtay maanta oo sabtiya mrs merkel dalkaasi ukrein waxa ay sheegtay in booqashadeeda ay imaanayso xili adag oo muhiim u ah wadajirka dalka ukrein waxa ayna sheegtay inay tahay in la helo wado loo maro nabadda waxayna uga digtay ruushka inuu wajihi doono cunaqabateen horleh oo dhaqaale haddii rabshaduhu ay sii socdaan mrs barashanko waa master barashanko ayaa wuxuu uga mahadceliyey mrs merkel booqashadeedan iyo taageerada ay siisay dalkiisa wuxuuna sheegay inay ka go-an tahay ukrain inay soo afjarto xiisada dalkaasi ugu yaraan afar qof oo ka soo jeeda gobolka kashmiir ayaa lagu dilay dhowr kalena waa lagu dhaawacay kadib markii uu dagaal ku dhex maray gobolkaasi lagu muransan yahay ciidamada indiya iyo bakistan saraakiisha milatariga ayaa kusoo waramaya in laba ka mid ah dadka dhintay ay u dhasheen kashmiiriyiinta indiya halka labada kalena ay u dhasheen bakistan dalweliba wuxuu kan kale ku eedeynayaa inuu dagaal ka bilaabay iyadoo israsaaseynta ay socotay meelaha qaar maanta oo sabti ah xiisadda ayaa cirkas ku shareertay toddobaadkan kadib markii indiya ay baajisay wadahadal muddo dheer la sugayey oo dhex mari lahaa toddobaadkan labada wadan bakistan ayaa ku tilmaantay go-aanka ay indiya qaadatay dib u dhac iyadoo isku difaacday in bakistan ay muddo dheer caado u lahayd inay la kulanto hogaamiyaasha kashmiir xitaa ka hor wadahadalada indiya iyo bakistan si looga shaqeeyo xal u helidda muranka gobolka kashmiir oo ku taalla buuraleyda himalaaya ayaa u kala qaybsan laba dhinac oo ay kala maamulaan indiya iyo bakistan labada dhinacna waxay sheegtaan inay leeyihiin guud ahaan dhulkaasi
habeen wanaagsan waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da dadka degan degmada buulo berde ee gobolka hiiraan ayaa maanta sameeyey dibadbaxyo ay uga cabanayaan sicir bararka raashinka iyo go-doonka ay degmadaasi ku jirto shantii bilood ee lasoo dhaafay kadib markii al-shabaab laga qabsaday halkaasi ciidamada dowladda ee buulo berde ee ku sugan ayaa iyaguna dibadbaxaasi ka qaybgalay iyagoo ka cabanaya mushaar la-aan haddaba dibadbaxyadani maanta ka dhacay halkaasi waxaa maxamed colaad xasan oo istuudiyaha haatanba igu welinaya uu ka waraystay cali cumar qaansaweyne oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degmadaasi buulo berde dibadbaxyadu waxay ka bilaabatay horta markii horeeto askar ka cabanayso mushaarlaan ka cabanaysay ka bilaabatay dibadeedna waxay isku rogtay dad adigu mataqaanaa toddoba sano cabursanaay oo wax adeeg dowladeeda iyo adigu mataqaana arrimo samafal iyo ogaal midna aan hayno aada u cabursanaay oo dhibaata ku dheganeed dadkaasaas isrogay iyagoo markaas ka tirsanayo dowladda jidfuray ka sugayeen iyo adigu mataqaanaa ogaal kaley ka sugayeen dhibaatooyin badan oo iskaaliyey oy jiraan weliba dad dhintay oo badan oo jiraan waxyaabahaas ayaa keenay mudaaharaadka dadkiibaa kacay mar allaala markii askartaas ay meesha soo martay oy wareegtay dadkiibaa kacay magaaladii o dhan aa isla kacda magarata qaabka dibadbaxa u dhacay ma wuxuu ahaa mid nabadeed mise rabshada ka dhashay maya wax rabshadahu ma jirin dibadbaxa nabadeed oo ahaay wadooyinka xiran oo ahaay adeegyada samfalka oo caafimaadka oo adigu mataqaan iyo waxbarashada oo adigu mataqaanaa wax allaale wixii bini aadamka adeegiisa la xiriiro oo dhan oon lahayn afarta koonana magaaladu ka xiran tahay dhibaatadaasay dadweynuhu la la dilaaceen ma garat marka dadka dibadbaxa sameynayey magaalada marayay waxay ku cataabayeen baa laleeyahay oo hadaladooda ka mid ahaa inay door bidayaan xaaladan hadda ay galeen xaaladii ka horreysay ay ku jireen inay door bidayaan ayaa qaarkood ku hadaaqayeen baa la leeyahay ma jirta arrintaa
war ninku haddii ay dhibaata qabato wax allaale wuxuu sheegayaba waxaa laga yaabaa inay miisaanku ka dhumo dadka dhibaatadaa ka badatay hadda ammaan waa haystaan oo magaalada ammaan fiican ay ku haystaan laakiin wax adeeg bini aadan ahaan jirin oo wax soo gala iyo wax ka baxa midna ma jiraan dadku aad ba u yaaban yahay arrin bini aadana ku dhegan ma garata wa waa gartay marka haddiiba isbedel u dhacayo isbedel noocee ayaa door bidi lahaydeen haddaad tihiin dadka magaalada buulo burdo degan waxay tilmaamayaan wadooyinka in la furo oo afarta koona wadooyinka laga furo dadku isku wareego oo nin walba beertiisii tago oo xoolihiisii tago oo dadka eheladiisa u tago oo soo salaamo oo wax allaale wixii adugu mataqaanaa adeegaho dal iyo dibad ka yimaada ay isku furnaadaan saas waa waxay raadinayaan ujeedada dhabta waa saas ma garan waxaa la leeyahay dadkii badankood magaalada way ka carareen oo goobo kale iyo magaalooyin kale ay u qaxeen marka tirada dadka jooga magaalada buulo burde weli ku harsanay dhibaatada ay haysatay intee la eg tahay warnayahaw dadku kala bar way baxeen weliba inta joogtaa hadda badan baan ku leeyahay laakiin aad bay u tabaaleysan yihiin wadadana meel laga soo gelayo amay ka baxayaan amay ku adeegayaan ku adeeganayaan ma jirto wa wa waa gartay hadalkaagii horreeyey waxaa ku jiray in dad ay u dhinteen dhibaatooyinkan imise qofood baa ku dhimatay ilaayi inta ay godoonkan gashay warniya haw tirada horta lama xaqiiji karo laakiin waxaan kuu sheegayaa maalin walba dad baa loo gurmanayaa oo ninkii nin walba laleeyahay war maxaad heli kartaa dad baa dhimanayo dad baa dhimanayo ay kacaddahay maxaad heli kartaa guryaha gacantaa laysla dhex marayaa war yaa dhintay yeey hadda adigu mataqaanaa ee ka dhadhowdahay dhibaato aada u culus oo dhibaato bini aadana meesha ka socoto qiimaha shantan bilood ee magaalada ay go-doonka ku jirtay oo dowladda ciidamada dowladdana ay joogeen iyo kuwa midooda africa shabaabna ay jeedkii ka xidheen shantaa bilood qiimaha bariiska imise ayuu gaaray hadda ka horena imisuu ahaa tusaale ahaan kiiladii bariiska ah waxa waaye qaym qaymaha bariiska qaymaha bariiska koombada bariiska waxay joogtay sideed kun bay joogtay haddana lix iyo toban bay maraysaa loorkuna wuxuu marayay markaas lix boqol buu marayay haddana aduu mataqaana malyana saddex boqol agaga- halkaasuu marayaa ma garatay raashinkaa yar ee la heli karayo ee weli magaalada ku dhex jiraa ee dukaamada intaa ka gaaray xagee xagguu ka soo galaa magaalada warniyahaw hadda helitaankaaba laysku haystaaho waxaan ku leeyahay balka iyo badarka iyo raashinka midnaba hadda wax sooma galaan oo dagaalkan iyo dhibaatadan iyo caburkaan iyo boodidagaaba waxaa keenay wax laan baa keentay oo haddana maalmahan aan kasoo baxayna wax helitaankaa ma jirin ma garatay
oday cali cumar qaansaweyne oo ka mid ah hogaanka dhaqanka ee buulo berde oo khadka telefoonka ugu warramayay maxamed colaad xasan ayuu kaasi ahaa haddaba dowladda soomaaliya maxay ka qabanaysaa dhibaatooyinka dhinaca abaaraha iyo qayladhaanta ka soo yeeraysa gobollada hiiraan gedo iyo bakool wasiirka beeraha soomaaliya cabdi axmed baafo oo madax u ah guddiga gurmadka abaaraha ayaa tegay gobollada gedo iyo bakool wuxuuna sheegay inaysan weli hayn caddayn muujinaysa in dad ay u dhinteen abaaraha gobolladaasi ka jirta wariyaha v o a ee muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayuu wasiirku uga warramay safarkii ay ku tageen gobollada iyo waxa ay ka qabanayaan dhibaatada ka jirta
shalayto guddiga gurmadka abaaraha waxa uu ku dhaqaaqay safarkiisii ugu horreeyey uu ku kala bixiyey laba gobol gobolka gedo iyo gobolka bakool Ah, gedo waxaanu ka tagnay magaalada doolow Ah, bakoolna waxaan ka tagnay magaalada xudur magaala madaxda doolow waxaanu magaalada ayaanu waxaanu kula shirnay maamulka kula shirnay waxaanu uga baxnay eh, meel eh, shan iyo labaatan kilomitir u jirta ayaanu tagnay halkaas aan ku aragnay eh, xoolo ku dhintay oo aanu eh, maxaan ku radaa iyo ceelashii wax ka waraa- eh, laga waraabinayo oo guray eh, meelo biyo loogu talagalay oo biyo dhaamiska mataqaanaa la gaarsiiyey ayaanu soo aragnay waxaa markaa i- i- i nagu cusbayd dhimashadaasi oo aan maqlaynay Ah, waxaanu aragnay ilaa goobtaasina ah, ilaa iyo eh, sideed neef meel ay tiile baan ku aragnay laakiin waxaa naloo sheegay eh, eh, yani marka la fiiriyo eh, reeraha eh, ariga ay eh, gobolka ku haystaan oo meesha ku haray saaad xusuusanto geeli iyo waxaa dhinaca jubbaland loo kaxeeyey yacni boqolkiiba labaatan inay haddeertaan ay eh, ay ku geeri ku- ku dhinteen eh, maxaan ku dhahdaa eh, abaartaas iyo biilaantaasi ay ku dhinteen eh, xoolahaasi ma ay ayaga haysteen oo gaar ahaan ariga ah Ah, waxay iyada muujinaysay marka in ah, qayladhaanta ka soo yeeraysa dadka gobolka degan oo ayna ahayn dhedheel ayna ahayn oo ay dhabay tahay eh, dhibkana uu aad u xoog badan yahay kormeerkaas aad ku tagteen gobolada gedo iyo bakool marka laga soo tago xoolaha ma jiraan wax dad ah oo u geeriyooday abaaraha dartood walaahi geeri weli lama sheegin laakiinse waxaa iyagana meesha jooga dad soo barakacay eh, dadka ah, xoolahooda ay jubbooyinka aadeen dabcan maatidii bay ka tageen waana ay eh, xoolaha dadka reer miyiga aad bay u qiimeeyaan ayagay maxaan ku rahdaa ogyihiin noloshooda inay ku xiran tahay biyo iyo baad wixii ay la heli karaan inay siiyaan mararka qaarkoodna ayaga ay maxaan ku rahdaa ah, badan ay cuni lahaayeen xitaa ay la qaybsadaana dhici karta si ay u badbaadiyaan marka wixii eh, eh, dhibahoo soo gaara ah, xoolaha soo gaara waxay islamarkiiba noqonayaan eh, wax gaara dadweynahana gaara oo dadka baniaadamkana gaara meelaha aad tagteen waxaa ka mid ah xudur sidoo kale waxaa jirta in dhibaato ka oogan tahay qaybo ka mida gobolada dhexe oo abaaro lixaadle laga soo sheegayo marka maxaa ka dowlad ahaan arrintaa idinkaga qorshaysan waxaan tagnay magaalada xudur baan tagnay oo iyada haddeertaan magaalada gudaheeda ay ku sugan yihiin dad kasoo ah, ah, barakacay eh, tuulooyinka kasoo barakacay baa jooga baahi xoog laho waxaa jirta xagga cunnada ayaa jirta Eh, maanta waxaan ka shaqaynayna si degdeg loo gaarsiin lahaa gobolka bakool loo gaarsiin lahaa Ah, bakool saad og tahay waxaa kusoo kordhay awal xudur iyo eh, waajid ayaa waxay ku jireen go-doon ku jiray Ah, tieglo oo howlo maxaan ku dhahdaa xoreyn ah oo militarigu ka waday eh, haddeertaan ay noqotay in eh, eh, hoosta ay ka galaan oo goordhow la filayo inay magaalada ah, maamulkeeda la wa- la wareegaan ciidamada waxaa maanta na soo gaaray in eh, wax alla wixii cunto ahaa oo tieglow gudaheeda ku jiray ay qolooyinka shabaabka amar ku bixiyeen in magaalada laga saaro taas micnaheeda waxay tahay mar alla marka la xoreeyo magaalada in loogu tegi doono ee cunno yari loogu tegi doono dadka meesha joogaana ay baahi soo food saari doonto dhinaca galguduud markaad fiiriso waa run eh, muddaba waxaa la hadalhayay in maxaan ku rahdaa oon badan uu ka jiro saa xusuusato baaqaynii aan soo saarnay labada jeerba galguduud way ku jirtay Ah, waxaan aan jecelnahay hadduu ilaah yidhahdo toddobaadkan ah, dhammaadkiisa hadduu ilaah yidhaahdo inaannu booqasho ku tagno aanu indhaheenna kusoo aragno waxyaabaha meesha ka jira eh, sidii wax looga qaban lahaana aan isu sii diyaargarayno inta aanan tegin hadduu ilaah yidhaahdo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka beeraha dowladda soomaaliya cabdi axmed baafo oo qadka oo waraysi siinayay waryahayaga magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrafoonka iyo cabdicasiis xuseen cusmaan Waa ta- waa maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenii martida mikroofanka barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ku ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka kumeelgaarka ee jubba ee koonfurta soomaaliya cabdulqaadir xaaji maxamed oo loo yaqaano loga dheere mudane cabdulqaadir oo baryahan safar ku joogay dalkan maraykanka ayaan kula kulmay gobolka virginia ee duleedka magaaladan washington marka hore kusoo dhawo barnaamijka martida mikrofonka idaacadda v o e laanta afka soomaaliga
waa mahadsantihiin aad iyo aad aa mahadsantihiin waa kusoo dhawaada diyaar baan ah safar baad baryahan ku maraysa dalkan maraykanka meelo kala duwan oo goboladan maraykankana waa tagtay bal waxaad eh, faahfaahin kooban naga siisaa meelihii aad dalkan maraykanka booqatay iyo waxyaabihii aad kala soo kulantay bismillaahi raxmaan raxiim waxaan marka hore booqasho ku iman dalka maraykanka afartii bishaan aan ku jirno Eh, waxaa kulan la yeeshay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka qaybta u qaabilsan geeska afrika ee arrimaha soomaaliya gaar ahaan waxaan ka wada hadalnay arrimaha gaar ahaan jubbaland dib u heshiisiinteeda meesha marayso Eh, dhinaca ammaanka dhinaca horumarinta dhinaca arrimaha federaalka dhinaca dimuqraadiyadda dhinaca xuquuqlisaanka dhinaca sugidda amniga dhinaca la dagaalanka argagixisada iyo xagjeernimada qodoba noocaasaan ka wada hadalnay aad iyo aad baan isugu afgarannay marka arrin- wasaaradda arrimaha dibadda dhammaysanay waxaan booqasho ku tegay eh, ma- magaalada minneapolis ee gobolka minnesota jaaliyadda jubbaland ee halka ku sugan iyo jaaliyadda soomaaliyeedba aad iyo aad baa laysoo dhoweeyey warbixin dheer baan ka jeediyey kadibna waxaan martiqaad ka helay jaaliyadda san diego aad iyo aad baanu la soo dhoweeyey warbixin tafaftiran ayaan ka siiyey kadibna waxaan u soo gudbay virginia oo jaaliyadda jubbaland ee virginia iyo washington ayana martiqaad noogu sameeyeen warbixin aad iyo aad u sarreysa ay- ayaana ka jeediyey way nagu boogaadiyeen howsha fiican oo aan hayno waxay noo ballan qaadeen inay gacanna sii doonaan ku dhowaad sanad baa laga joogaa markii eh, eh, maamulka meelgaarka ee jubba uu heshiis kula saxiixday dowladda federaalka magaalada adis ababa Eh, 12 bishii august sanadkii 2013 ba haddaan qaldanayn Heshiis- heshiiskaasi wuxuu dhigayay qodobo ay ka mid yihiin in dowladdu ay door hogaaneed ka qaadato taabagelinta maamul eh, rasmi ah oo jubbooyinka ay yeeshaan oo dadka deegaanka ay u dhan yihiin maamul eh, maamulka dekedda iyo eerboorka kismaayo in dowladda federaalk soomaaliya lagu wareejiyo iyo dagaalka al-shabaab eh, looga saarayo meelaha ay weli ku hartay oo sidoo kale lasii xoojinayo oo aad qayb ka qaadanaysaan Een, marka waxyaabahaas oo dhan fiiriso maxaa ka hirgelay heshiiskaas marka hore heshiiskaasi aad iyo aad buu u dhaqan galay waxaana rabnaa inaan mahad gaar uga celinno dhammaan ciddii ka qayb gashay heshiiskaasi lagu saxiixday magaalada adisababa si aad iyo aad u wanaagsan buu u dhaqan galay Eh, haddana waxaa la marayaa wejigii eh, gebagabada ahaa sideeda dib u heshiisiin ma dhammaato waa socotaa waa socotaa ilaa dadka la qanciyo qofka ugu dambayso laakiin gabagabadeedii gabagabadeedii wejiga saddexaad bishan eh, sebtembar kow iyo labaatankeeda ayaa lagu qabanayaa magaalada kismaayo Eh, arrinka ku saabsan dekedii eeraboorka dekedii eeraboorka deegaan bay ku yaalaan inta la raro dowladda federaalka loo geyn maayo laakiin wixii kheyraadda dalka ah in si siman loo qaybsado Eh, waxyaalo badanna runtii eh, laysla meel dhigo waa laga maarmaan haddana wax buuq iyo khilaaf kama taagno annagii dowladda federaalka gacanku haynta dekedii eeraboorka tan saddexaad mabaadi'da rasmiga ah oo asaasiga qodob ka mid ah waaye la dagaalanka argagixisada iyo xagjirnimada nooc kastee tahay dagaalkaasna hormuud baan ka nahay ciidamada jubbaland hormuud bay ka yihiin ayagoo kaashanayo ciidamada amisom dagaalkaas waa ku jirnaa mar dhowna gobolka jubbada dhexe iyo degmooyinka kale ee ku harsan gacanta nabadiidka ah ayaan ka saari doonnaa haddii alla idmo dadaalkaasna si weyn baan ugu jirnaa haddaan usoo noqdo arrimaha magaalada kismaayo oo kale oo xaruntii maamulkiina ah ee dagaalla hore uga dhacay een waxaad sheegtay in dib u heshiisiintii ay socoto laakiin waxaa jira ee, mid ka mid a hogaamiyaashii aad kula dagaalanteen magaalada korneyl barre aadan shire barre hiiraale oo magaalada duleedkeeda ciidamo ku haysta oo jooga Ee, maxay tahay siyaasadiina ku aadan barre hiiraale
ninkaas nin siyaasi waaye khilaafka siyaasadeeda oo gabagaba- la gabagabaynayo ka mid yahay waana shaqsi siyaasi ah oo mucaarid ah dib u heshiisiin ayaan ku xalinaynaa Eh, waa la wada hadlayaa waa la dhammaynayaa wax dhibaatana insha allah ma dhacayaan jubbaland deegaanada ay ka kooban tahay gobolka gedo jubbada dhexe jubbada hoose dib dambe dagaal sokeeye ee ku salaysan qabiil ugama dhacayaan haddii alla idmo waa go'aansannay annugu qabiilkii waa ka gudubnay waxaan u gudubnay deegaan baa u gudubnay beesheenna waa beesha jubbaland qabiilkeenna waa jubbaland wax alla wixii khilaaf jira wadahadal iyo dib u heshiisiin baan ku xalinaynaa sideedana soomaaliya maanta hal dagaal baa ka furan dagaalka ka furan waa dagaalka lagula jiro argagixisada iyo xagjirnimada nooc kastee tahay xagjirnimada waa badan tahay dhinac kastee kaa soo gelaysaa dhinac ganacsiba kaa soo gelaya dhinac waxbarasho tacliinta dhinac caafimaad dhinac horumar dhinac siyaasadeed marka dagaalkaas lagula jiro argagixisada iyo xagjirnimada dagaalaan ahayn oo soomaaliya maanta ka furan ma leh ciddii dagaal kale keentana waxay saacidaysaa ama gacan siinaysaa dagaalkaa lagula jiro nabadiidka
Een, waa gartay een, dhinaca dekada kismaayo oo kale haddaan eegno waxaa kas- een, qaramada midoobay guddi ka socda oo arrimaha soomaaliya ee cunaqabataynta iyo eritrea waxay sheegeen in dekada laga raro ee, dhuxul laga dhoofiyo qaramada midoobay hore u mamnuucday Een, dhuxusha wax la leeyahay waxaa ka- ka wada faa'iida al-shabaab oo meelaha laga soo guraya lacag kaga qaada iyo maamulka jubba oo isna dekadii lacag canshuura kaga qaada iyo ciidamada kenya ee magaalada kismaayo jooga iyagana lacagtaa qayb ka qaata arrimaha maxaad kaga jawaabaysaan
arrintaasi waa war aan sal iyo raatoona lahayn waayo ciidamada jubbaland waxay u hoggaansan yihiin qaraarka caalamiga dowlad goboleedka jubbaland waxay u hoggaansan tahay qaraarka caalamiga ee annagu dhoofinta dhuxusha sida loo joojiyey ayaa u joojinay shabaab way ka wareejisay degada kismaayo way ka wareejisay baraawo iyo meelaha kale oo gacanteeda ku dambeeya ayay hadeertaan ka dhoofisaa baa la yidhi ciidamada walaalaheenna ee amisom ee kenyana arrintaasi wax shuqul ah ay ku leeyihiin ma jiraan annaga noola mid yihiin dhuxushaasi berigii la joojiyey ayaa ugu dambeysay dhoofee ka dhoofto dekada kismaayo mabaadiideenna waxaa saldhig u ah nabad kula noolaasho wadamada deriska ah hirgelinta federaalka oo aan u aragno inay tahay eh, danta ummadda soomaaliyeed sababtoo dagaalo sokeya soomaaliya ka wada dhacay horumarinta dimuqraadiyadda ilaalinta xuquuqda insaanka ganacsiga xorta ah sugidda amniga soo celinta sharciga iyo kala dambaynta shaqaynta sharciga sarraynta sharciga annaga hadafkeenna arrimahaasaa ka mid ah arrintaas dhuxushana waa war aan sal iyo raad toonan lahayn arrimaha haddaan raacsado su-aal kale dowladda kenya waxay wadaabaa laleeyahay qorsho ay doonayso in ay kala macaamisho maamulkiina jubba ee kumeelgaarka ee koonfurta soomaaliya sidii qaxooti soomaaliyeed oo dalka kenya ku nool oo dib loo celinayo oo heshiis ay hore ugu gaareen dowladda soomaaliya qaramada midoobay iyo kenya Een, ay doonayso in idinka- inay kala macaamisho iyadoo dhalisan qaabka dowladda soomaaliya ee heshiiskaasi ay u wajahayso Een, arrimaha ma jiraan
sideedaba annagu xiriir wanaagsan oo wada shaqayn ee, isfaham ayaa naga dhexeeya annaga iyo dowladda federaalka annaga dhankeenna ayadana waxaan ka rabnaa in ay waajibaadkeeda dastuuriga ka soo baxdo annaga ee, xuduud dheer baan leenahay dowladda kenya qaxootiga meesha joogana dhibaato adag buu ku qabaa waa jira shir annaga iyo dowladda federaalka ee laanta qaxootiga jimciradu wax ka dhexayso iyo dowladda kenya laakiin arrin gaar ah oo dowladda federaalka barnaamijkaasi looga saarayo oo annaga iyo dowladda kenya gaar noo ah ma jiro sababtoo annaga dowladda federaalka waa dowladeenna ayadaan hoos tagnaa ee ayadaan wada shaqeyn leenahay dowladda kenyana waa dowlad aan derisnahay ciidamadeedana ay ka howlgalaan ee, maamulka jubbaland ee, deris wanaag iyo walaalnimo ayaa naga dhexayso wixii wada shaqeyn oo ku saabsan arrimaha qaxootigana dabcan waa yeelan karnaa laakiin mar walba dowladda federaalka waa arrin ay xoogaal u tahay waay
wa waa gartay marka ammaanka magaalada kismaayo oo kale markaan fiirino dilal baa ka dhacayay ee, dad baa la dilayay ama qaano qabiil ha loo dilo ama siyaabo kale ha u dhintaano ama isku dhacyaha ku- ha ku dhintaano xaaladda ammaan ee guud ee magaalada kismaayo iyo gobolka jubbada hoose bal faahfaahin haddaad naga siiso
sideedaba haddii runta la sheego waa lagu dawoobayaa magaalada kismaayo waa magaalada ugu dhibaato yar oo ugu shallil yar haddaan miisaal yar ku siiyo bisha rabadaan magaalada kismaayo hal shil oo dhaawac ayaa ka dhacay waxaa ka dhammaaday magaalada kismaayo aana qabiil oo dad loo dilo waxa wax ku dila ama ku dhaawacana waa kooxaha nabadiidka ah taasna waxay- dadaalkaasna waxay ku timid ciidamada geesiyaasha ah ee jubbaland oo habeen iyo maalin heegan u ah sugidda ammaanka oo nabadda ka soo raynayso iskama imaanin habeen iyo maalin wiilasha dhufaysa ku jiro iyo ilaahayga awoodda leh awooddiisa ku timid iyo dadaal maamulka jubbaland oo sameeyey intaasoo isbiirsaday ayay ku timid nabaddaa ka soo raynayso Een, laakiin markaad fiiriso cabdulqaadir dhinaca kale een, dadka siyaasadda ee, maamul goboleedyada soomaaliya wax ka sheega waxay dhalisan yihiin qaabka ay ula macaamilaan dowladda soomaaliya ee, marka ay timaado sida ay isu arkaan maamulada tusaale marka waxay soo qaadanayaan in maamulkii dowladda s- federaalk ee soomaaliya danihiisa gaar ahaaneed ka waayay inuu durbadiiba ku dhawaaqo oo yidhaahdo xiriirkan ka goosanaya marka arrimaha adiga see u aragtaa shakhsiyan
anigu arrimahaas waxaan u arkaa horta dowladda federaalka annaga jubbaland ahaan waxaan astaan u nahay midnimada ummadda soomaaliyeed baan heegan u nahay habeen iyo maalin waxaan ku shaqaynaynaa midnimada ummadda soomaaliyeed kalsoonidii wadajirkii walaalnimadii wada nololaashadii derisnimadii sidii loo soo celin lahaa sideedana soomaaliya waxaa dhibaato keliya ku noqotay oo kansar ku noqotay qabiilka qabiil waxbaa lagu burburiyaa wax laguma dhiso qabiil waxbaa lagu burburiyaa waxba waxba laguma dhiso dadku waa inay deegaan degaan maamulada u samaystaan isla markaasna eh, laga fiirsado wadatasha laga yeesho laga xaajoodo haddii dhaliilla soo baxaan ma fiicna durbadi in la kala boodo waa dhici kartaa qalad waa dhacayaan laakiin mar walbaba midnimada iyo wada shaqaynta in la ilaaliyo waa lagama maarmaan arrinkaas waxaan u arkaa in wada hadal iyo wada tashi laga yeesho markay dhibaato ama dhaliil dhacdo waa dhacaysaa dhaliil waa dhacaysaa dhibaato waa dhacaysaa is-afgarwaa laakiin go'aamada degdega ah waxaan tala ku soo jeedin lahaa in laga wada tasto waxaa laga maarmaanaya wada tashi iyo ka fiirsasho badan lala yeesho sideedana waxaa la rabaa soomaaliya maanta inay hiigsato barnaamijka laba kun iyo lix iyo tobanka oo ah eh, in dalka la gaarsiiyo doorashooyin xor ah isbeddelkaas si midnimaa lagu gaarsiin karaa hirgelinta federaalka lagu gaarsiin karaa horumarinta dimuqraadiyada lagu gaarsiin karaa la dagaalanka cadowga nabadiidka lagu gaarsiin karaa iyadoo la midaysanyaha dalka la gaarsiin karaa eh, hadafka laba ku- eh, laba kun iyo lix iyo tobanka taasaan ka qabaa marka ma aaminsan tahay ee, doorashooyin labada kun iyo lix iyo tobanka ay soomaaliya ka dhici karto
aad iyo aad baan u aaminsanahay haddii la midoobo caqliga la mideeyo daacadnimo lala yimaado barnaamijkii wixii lagu ballamay fulintiisa layska xel saaro waan qaban karnaa waa inaan qabannaa waa dhalin karnaa nabadda waa inaan dhalinnaa waa hirgelin karnaa federaalka waa inaan hirgelinnaa waan fulin karnaa horumarinta dimuqraadiyadda waa inaan fulinaa axsaabta badan waa furan karnaa oo ka madax bannaan qabiilka iyo dib u dhaca waa inaan fulnaa ha waan samayn karnaa waxaan u samayn karnaa annagoo midaysan oo isku duuban oo ka gudubnay caqabooyinka wax lagu burburiyo u gudubno hogaamiyayaal nabadeed u gudubno tujaar nabadeed u gudubno qabqabliyaal nabadeed u gudubno eh, dadka horumarinta ka shaqeeya oo aan ka baxnaa waxyaabaha dib u dhaca noo keenay dhowr iyo labaatanka sano arrintii dib u heshiisiinta haddaan ku noqdo een, waxaa jiray shirar kala duwan oo qaarna muqdisho ay ka dhaceen midkii ugu dambeeyna nairobi uu ka dhacay oo la doonaya in dib u heshiisiinta maamulka ama gobolada jubbooyinka si dhaba loo wajaho Een, xaggee marayaan arrimaha
jubbaland dib u heshiisiinteeda aqlabiyadda ah oo boqolkiiba sagaashan iyo shan aan odhan karo waxaa la soo gabagabaynayaa ee furmaysaa koob iyo labaatanka bisha sebtembar inta dhammanna dib u heshiisiin sideeda ma dhammaato mar walba waxbaa lagu daraa mar walba waxbaa lagu daraa arrintaasi waxay maraysaa heerka ugu fiicnaa guddiyada dib u heshiisiinta guddiyada xalinta khilaafaadka gulida- guddiyada xulista baarlamaanka baarlamaanka intaba jubbaland waa diyaarisay insha allahu dib u heshiisiinta marka- marka la gebagabeeyana xubnihii xildhibaanada baarlamaanka jubbaland baa lasoo xulayaa markaa kadibna wixii dhammaystir u baahan dib u heshiisiinta la dhammaystirayaa waana jiraysaa mar walba dib u heshiisiin marna ma laga baxayo dib u heshiisiin waa la dhammaystirayaa waa la dhammaystirayaa ilaa laga soo gebagabeeyo arrintaasi meel aad iyo aad u fiican ay maraysa sideedana jubbaland maanta waa unit waa midaysan tahay maamul midaysan baa ka dhisan dad kasoo nala soo xiriiray gobolka gedo waxay sheegayaan in meelo dad rayda ay degan yihiin ay duqeymo ka dhaceen oo diyaaradaha dagaalka kenya ay duqeeyeen maalmihii ugu dambeeyey tuulooyin ku yaalla gobolka gedo arrimaha maxaad kala socotaan arrimahaas haddee meelaha nabadiidka ay joogaan ciidamada amisom iyo maamulka jubbaland haddanu bannaanka ka joogaa mar walba kolley wada shaqayn baa naga dhexayso laakiin waa dhici kartaa laakiin dad reed ah marba taarget ma laga dhiganayo haddaanay kooxaha nabadiidka ku dhex dhuumanin kooxaha nabadiidkana waaba sheegeen waxay yidhahdeen annagu kalluun baan nahay kalluunkana biyo la'aan meel ma maro annaga biyaheenna waa shacabka yidheen shacabkaan ku dhuumanaynaa dhibaatana waa suubinaynaa dagaal ee aan loo kala harin in lagu qaado kooxaha nabadiidka ah meel kastay joogaan lagula diriro waa go'aan rasmi ah u jira waay aad baad umahadsan tahay ee, ka qaybgalkaaga barnaamijka martida microfonka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waa kaaga mahad celinaynaa aad iyo aad idinkaa mahadsan waan idin salaamayaa ee wariyaasha iyo madaxda sharafta leh ee fursadda noo siiyey inaan ka waranno arrimaha deegaankeenna iyo dadkeenna intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii martida mikrofonka oo aan toddobaadkan ku xog waraysannay madaxweyne ku-xigeenka maamulka kumeelgaarka ee jubba cabdulqaadir xaaji maxamed lugadheere oo aan kula kulmay gobolka virginia ee duleedka magaalada washington intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinle sidaa iyo ammaan allah
waa tahay intaasaynu ka gudubna barnaamijkaasi martida mikrofoonka oo uu nala soo codsiinayo maxamed colaad xasan halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington maxamed haatana saaray waxaa noo xiga barnaamijkii caweyska washington saare ciidla nuur ayaa inoo haysa
wacanow wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a labada gamcood intuu isla baacay iyagoo kusii daayay suulkiisa iyo shantii fureed burgtiisa horyarada mooye afartii kalea digada noqotay walaalkaas dhaaba isagoo hadda curyaan oo lugta ka dhutay uu digdiga joogaa waxaa kale oo aan idiin hayaa sheekadii adeegto iyo weliba anna barashadeeni ballantiyo fariimaha ilahayd biliya laba boholyow ka qaado
waa fanaanada sahra ilays iyo qaybtii labaad ee waraysigii aan dhowaanta la yeeshay oo aad kaga bogan doontaan caawo iyo caweyska aan ku bilaaba ee guud ahaan dhulka soomaalidu degto ee geeska afrika iyo waddamada ay u boqooleenba caleenta jaadku waa mid ku caana qolyaha jaadkaasi cunaano aragtiyo kala duwan bay ka bixiyaan oo qofba si gooniya ayuu u faalleeyaa balse badi waxaynu maqalaa sheekooyin qosol iyo mahadhar reeba oo qolyaha muqayiliinta laga keeno nin odaya oo haatan ku nool dalka maraykanka oo lagu magacaabo barkhadle sheekh maxamed awmagan ayaa la soo xidhiidhay barnaamijka caweyska washington barkhadle wuxuu yidhi ma jirto cid iiga fara dhuudhuuban marka jaad la soo qaado waxaanu ururiyey ku dhowaad afartan sheeko oo uu la kulmay intii uu qayilayey iyo markii uu iska daayeyba barkhadle kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington waan dhowahay zahra jaadka waa runtaa waxaan cunahayay muddo dhan soddon iyo shan sano saddex qaybood baan u cunahayay oo qayb waxaa la yidhaha barjaha oo waata duurkii la fadhiisto midna waa jabanaha arootiga oo lagu bilaabaa midna barja waxaa la yidhahdaa biyo raacis waa taha carruurtaa lagu kala seexiyaa marka carruurta sidee baa loogu seexinayaa kolkii aad waxoogaagii soo qaadato dhaqankii timaado islaantuna aynan waxaan raalli masaahayn yaad carruurtii seexda dhahayna abooxag oo kolba midaad qollad geyn adaan waxtar kale u haynin ayaad intaa yar baad reerka ku caawinaysaa caawinaad ma jirta waxaad leedahay waxa iska dhigi haa adigu iska caaw waxaa iska dhigaysaa wax wax qabanayo reerkii ka mid a waa tahay marka qaadkii waxaan maraykanka ii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii waa tahay waktigaasaa joojiyey waa tahay marka markii hore halkaa deganayd barkhadlow ee nad maraykanka intaanad iman aa walaal waad masinta waxaan anu ku dhashay magaalada fiiq waxaan deganaa gobolka fiiqeed baan ku dhashay magaalada dirdhaba waan deganaan jiray magaalada jigjiga waan deganaan jiray magaalada dahofayaanbir waan deganaan jiray waana ka shaqayn jiray muddo labaatan iyo shan sano ah markaad intaasi oo magaalo aad ii tirisay dee waxba ii soo baxday inadba ku qasbanayd inaad qaadka cunto marka imika fayaanbiiro iyo jigjiga iyo lasoo qaado waa xerada uu ka yimaado ee soomaalida looga gudbiyo aada iyo aad marka aada iyo aad ba wadanka dhibaatoodaaya marka annaga waxba noo ahaa dee canjeerada oo kaleu noo ahaa waa tahay Sahlay.
waan gartay markaa barkhadle ee markii aad iska daysay eed maraykanka timi caafimaadkaaga maxaad ka dareentay noloshaadii maxaad ka dareentay wax dhibaato ama la kulantay dadka qaadka cunaa inta badan waxay ku doodaan in hadday iska daayaan ay mushkilad la kulmayaan saray haba yaraatee wax mushkilada oo aan la kulmay iyo wax dhibahoon la kulmay horta midina ma jirto laakiin waxaa jira baa la yidhi baha la yidhaha dubaab oo habeenkii ragga la booda nimanku marka qaadka iska daayaan bal iiga warantaa
horta saray daalkaasi wuu jiraa marka aan joojiye anigu waxaa igu darayd habeenkii markaan seexday bisad cadoo aad u weyn baa waasaan aaminsanahay ma ogtahay waan gartay bisadii dabada intaan qabtaan ana soo jiiriyado way sii ordi haye dabadii bay kulba inii go-aysaa intay hadhiban haddana dhabsiin way ii go haddana inta hadhiban dhabsiin marka ma ma- maad ku riyoonaysaa marka ma riyoo kalaa mise waa riyo qariw ahoo yar si oo markaasaad soo booda anaga hiiraagood moodi in budhagaala dalo waxan wax dhacay uu yahay haye
habeenkii ku xigayna nin baan ku timahayga saa u kala bixiyo halkiina qabtay uu samada iila duulay
waan gartay markaasaan saaraay marna dhulka soo dhowran leehay aduu goormuu tinku biyo oo dhulka ku dhici marna ninkii baan dhowri marna ti- tinka taageeradiis tinta xoog badanaa tinta ninkaa dhan qaaday ee samadow la boota
waa waxaan jiri wax balaayo wadato waan gartay
horta ani labadaa xaalaan la kulmay barkhadlow intii aad jigjiga iyo eh, harar iyo diridhaba iyo magaalooyinkaasi eh, itoobiya ee soomaalidu degta aad ku noolayd sheekooyin badan oo qosola inaad la kulantay oo asxaabtaadii aad wada qayili jirteen bal haddaad sheekooyinkaasi ta u horreysa iigu bilowdo aniga iyo dhegaystayaashaba saaraha sheekooyin badan baan la kulmay oo ilaa dhowr iyo soddona marka qaar kamid aan kuu soo qabanayaa anaga oo anigu baan goobjoog oon saddex nin nahay baanu ku mirqaanay magaalada har la yidhaahdo haye kabacdi siidkii markay tahay buu ninkii kululaaday mid anaga naga mid aho shaarkii uu iska bixiyey shaankii baa wuxuu damcay inuu misbaar derbiga qotamay inuu sudho daqsigii oo derbigii saaran buu mooday misbaarkii daqsigii buu gidaarka ku dhajtinaa buu mooday inuu inuu inuu musbaarkii yahay misbaar yahay haye saad buu u sugiiday buu daqsigii ka hoos boodi leensagii buu ka cararayay haye saaray hal saac buu la daba socday daqsigu markuu boodo derbi buu fuuli haddana buu ka daba tegi buu ka hoos boodi derbiguu kale haddana fuulayaa aqalkii buu ku wareega habeenay ilaa aanu anagu waan dharnaa ilaa aan qabanoynaan war waxaan misbaarka mooday daba ordi waa eesan wuxuu ba leeyahay da waa maxay misbaarkan kulba berber u goodi waa maxay buba kule wuuna la doodayaaba marka wuxuu haystaa musbaarkii inuu marba derbi ku dhegayo inuu misbaarka kulba gees u guuri buu mooda waa la daba socdaaba
waan gartay taasi mid bay ahayd haye sheekada labaad waxay ahayd ee, een, aan kugu labaynayo nin baa jaab fayaanbira laga keenoo la yidhaahdo buureed baa jiro oo caleen waaweyn buu leehay waa tahay marka wuu fadhiistay jaadkii buu cunay waa jigjiga meeshaas haye inta madaxa markuu ka goostaba garaabada hoostiisa inbuu ku ridaa bowdihiisa bu- dhabtiisunbuu saaraa dhabtiisa unbuu saaraa dhabtii buu dhaafay oo lugihii buu dhaafay oo halkaa dhuunta abay garaabada u qabatay waa tahay isna uu fadhiyaa uu dhidhiibaa sida haweenku cagaha fisadaa ayuu saa ufisan sidii shalaan ilma haysa waa tahay wuxuu arkay suurkiisii oo ka dhaqdhaqaaqaya garaabada dhexeeda islaantiina waxaad yeeshaa mas baa ay soo hoos gale ee yaan masku carraynin burka weyn ee madaxa la-aayar soo qaadbuuro way soo qaaday way u dhiibtay suulkiisina garaabadii uu ka dhex dhaqdhaqaaqaya suulkiina garaabadii ka dhex dhaqaaqo maska madaxiisii buu moodayaa saaray waa tahay saana wuu isbaaciyey ee labada gamcood intuu isla baaciyey buu kusii daayay suulkiisi iyo shantii fureed burki horyarada mooye afartii kalaa digada noqotay a'ah waan gartay waaba kaa is dhaawacay waaba kaa isdhaaba isagoo hadda curyaan oo lugta ka dhutiyu jigdiga joogaa ninkaasi qaadka uu soo cagabeelay marka saaxiibka waa usoo luga bixilin meesha rag iman noola adna waad ku ilka beesha anu hadda ishahaygii waa finish ah toddoba hal baa igu hadhayba waa tahay barkhadle sheekh maxamed ee toddobaadka dambe ayaynu qayb kale oo sheekooyinkaagaasi ka mida iskugu iman doonaa balse caawa inta aynu ku hakinno aad baad u mahadsan tahay haatanna waa sheekadii taxanaha ahayd ee adeegto oo toddobaadkii hore inoo joogtay wiil iyo gabadh ay maryan dhashay oo dhakhaatiir noqday islamarkaana cusbitaalkii ay ka howlgelayeen ku daryeela oday waayeelah oo cidda uu yahay ay tuhun badan ka qabaan waa kan xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo halkii inooga amba qaada
odaygii baa inta madaxa ruxa yidhi nasiib badana ninkii ku dhalay walle iga fiican igana nasiib badan labadii walaalaha ahaa ayaa inta baabuurkoodii ku dhacay sii jiitay inantii baa inta walaalkeed oo baabuurkii wada soo eegtay tiri odaygu muxuu ahaa odaygu waa nin jiran indhala gablan ah da'daasna jooga inankii baa yidhi oo waxaan ku weydiiyey miyaanu dhalinba mise booyaalo way ka dhinteen inantii baa mala awaashay waxay sheegayeen inay badiba ka dhinteen mid keliya u haray midkiina way isdeeriyeen oo isma sheegtaan aniguse waxaas isaga kuma soo hadal qaadin oo dad kalaa ii sheegay maxaa yeelay isaga lalama soo qaadi karo oo niyaddaa ka xumaanaysa inankiibaa gabadhii ugu warramay yaah u fiirsa hadda waxaad sheegaysid miyaadan u malayn karin inuu awowgeyn yahay maxaa yeelay tilmaamaha aad sheegaysid ayaa awowgeynba yeelan karaa inantii baa tidhi naa maxaa tidhi aad bay suuragal u tahay haddase ku noqon maynee waa inoo biri subax ba'aa waa naftiisii maxaa yeelay magiciisii buuba leeyahay ma ku noqonnaa inankii baa yidhi maye ina mari berri baynu ka warheli doonnaaye waa inaynan ku kadine siyaabo kala duwan ugu guud marnaa meelo kalena soo xansannaa hooyadeen ma u sheegnaa inantii baa la soo booday gurxan ayaa yidhi maya uma sheegayno ilaa aan wax xubinno oo aan meel isla dhigno odagii baa isna dhankiisii baadigoob ka galay oo inta inantii u adeegaysa u yeera yidhi maandhe miyaad garanaysaa takhtarka inaayihiisa maya uma aqaan anigu waxaan ditoor gurxan ahayn inantii baa tidhi habeenkaas dun oo dheelmay labada dhanba tuhuma gashay iyo in wax la wadaago waxaana la sugi la'aa waaga baryaya iyo berrida la ishaybsan doono subaxii baa kol hore shaqadii loo soo jarmaaday intii dhabbaha la soo hayay ayaa inankii yidhi idil dhegayso odaygani wax ehel ah ma leh dhowaanna gobollada dibadda ah ayuu ka yimid oo waxaan u jeedaa cid aan ka xog warsanno ma heli doonnee sidee baynu yeeli horeyaa adiga kuugu sheegay inuu sidaad sheegaysa yahay idil baa tidhi oday kaloo maalin hore u yimid baa ii sheegay isla maalintiina dib ayuu u laabtay dhibaata waxay ka joogtaa ciddii wax la warsan lahaa ilaan isaga toos looma weydiin karo wuu niyad xumaanayaaye balse waxaynu yeeli waynu iska sugi ilaa aynu helno dad inoo xog warrama gurxan baa yidhi bal waa hagaag inkastoon la sugi karinba
haatanna waa qaybtii heesaha iyo halabuurka waxaa marti noogu ah fanaanada sahre axmed cabdilaahi sahre ilays oo qaybtii koowaad ee waraysigeeda toddobaadkii hore aad ku maqasheen sidii ay ku soo gashay badweynta fanka soomaaliyeed sahre ilays caawana haddii aynu halkii ka sii wadno waxaad ii sheegtay inaanad fanka wax fikrada ka haysan ka hor intaanad ku soo biirin cid ehel ama asxaaba oo kaaga soo horraysayna aanay jirin marka laga reebo dadkii aad fanka isku barateen bal waxaad iiga warantaa dareenkaagu sida uu ahaa iyo caqabadihii kaa hor yimid ilaa waxaad ahayd qof saaxadda fanka ku cusube wallaahi sahray waa runtaa waa saxda qof aan intaasoo dada oo yani kusoogu taagin oo markaas ugu horeyso waad iska garanaysaa kolleyda inta de kolley tarkana qofkuu naxayaabe aada iyo aad
ani aniga fankayguna wuxuu ahaa runtii aad buu la yaab u lahaayo markaan marka waxay kusoo taaga gedigayduba waan dhigidi jiray isoodeena aad buu u qaban yahay bidid meel allaali meelu ka yimid aanan garanay bay geeni jirta dabadeetana maalin habeenada igu yaabka badnayd ruwaayadda markaan dhigaynayba inan yar intuu masraxa meesha dadweynaha kasoo kacay bay dhowkada waa taha wax allaaliya wixii aan qaadi iga sahra way iga lumeen heeska gedigiisa waa u luma meel allaaliya meelaan heeska u raadiya geliya
mar allihi markaad meeshiisa istaagto maa galaan lagu daray
ayaan dalangana markaasa fanka iga horeysa masraxan isoo taagan markasaaba igu horeysay markaa inamada inaan kareedoonkadana dig feer baan la heesayay Tahay.
deedkiisa qaaday deedkayga anigu halkaan ka geli lahaa ayuu inan kareedoonkado wixiiba way lumeen
markaasa sacaab la isku daray malada xagga dambe iga soo maray deedna ereygu igu tuuray markuu ereyga igu tuuray dhaxtaalkeegi baa dabeedna sidii ku galay oon heeskii ku dhimay runtii waxyaabo kale oo dee fanka markii anigu aan bilaabayay hees baa marka laygu tijaabiyey heesay saare axmed leedahayo ana kama dawoodo cashaqu dareeniyo hawligama daaye heeskaasaa lagu tegay waa tahay dabeedna dhextaalka markuu galo ayuu dabeedna anu wixii ma garanayo dhextaalka meesha laga gelayo diser markaas saa yidhaha madaxo isagu marana ka daba yidhaahdaa "Aa, anigu kuma odhanin madaxa lule heeska gal baan ku leeyahay markaasuu yidhahda yugalal sanka inay ku jirtaan moodaya iga raalle horguma ma garanaye markii dambena waaban ka imid xamar baan qabtay xamar baan sanad soo joogay xamarna heesta aan leeyahay ayuu baan kusoo duuduubay dareenta halkaa joogtana runtii way igu gacan qabteen jiin sheekhuun baa kamid ah maxay ahayd waxaa kamid ahayd waxaa kamid ahayd madiisa cali kulane dareen badan meesha joogta runtii aada igu gacan qabteen waa tahay bal heesahaasi mid ka mid ah haddaynu qaadano aad xamar ku duubtay waagaasi aad tagtay eh, teed inoo soo qaban lahayd wallaahi horta heesaha iyo berigaa dee aan qabtay sahraayo horta waxaan malaynaya iminka inaanay mala waxba ka jirin toos looran jirin mm, maxay ahayd tooyana mid reertool ahaan jiray ku dad oorigii noqo hana qaba mid kula siman taas iyadaa dee kamid ahayd marka iminka kolley yusuf mid dib uguma antumin berigaasoo igu dambeysay marka hadda fara kuuguma jirto heesa badan oo lahaa baan kusoo jimay xagga waa tahay hargeysaa timid markii aad xamar ka soo baxday mise jigjigaad ku noqotay maya hargeysaan imi bay runtii aniga fankaygu markii dambe wuxuu ka hana qaaday ji- hargeysa markaan imi runtii fanaaniinta hargeysa joogtayna eh, waa laigu soo dhaweeyey dabeedna markan uu fankaygi ka hana qaaday gabadhii heeso badan tumay sidii aba laigu bartayba runtii dee waa hoygii fanka hargeysana waad ka garanaysaa sahraa waa tahay markaad hooygii fanka timidna baalashaabad la kala baxdo wax alla wixii hame fan kugu jirtaad bannaanka soo dhigtay aada iyo aad sahra bal hees kale oo aad inoo soo xuli lahayd ma kuwa kale kelida ah ma kuwaad fanaaniinta wada qaadaan hees kale ood inoo soo qaban lahayd wallaahi horta eh, waxaa soo qaban lahaa eh, hees aan wada qaadno kaytayaro oo la yidhaha facebooka heestaasi Anigu waa leeyahay facebooka Facebook dhowaan waa- baabanu ka sii daynay idaacadda Eh, maxaad ku doorbiday heesta wallaahi heeskaa horta runtii aan adwaanka sameeyey kolley teknolojiyadan iminka bee adduunka ka jirta unba kolley ka sameeyey waxaa dee kamida dad aan garanayn ba facebook wuxuu yahay dad badan baa jira aan ba garanayn anaa kamid a anigu ma isticmaalo ma gebigaba
ma garanayo ha geligayga ma isticmaalo dee ma garanayaba Waa markaa de kolley tahay.
waxaa la tiradaa marmar adwaanka talow maaduu kaa sameeyey sahraad dee maya qaar baa isticmaalo aniga ay isticmaalo waa la iskusaxlugulana de saarisadida ku jira naa anigu ma isticmaalo ma de qaar bay isticmaalo dee aniga magacayga kolleyba ku isticmaalo laakiin anigu ma shaqo kuma lihin waa Kala tahay wallaahi, ma- een, shaqo kuma lihi.
Eh, waa tahay sahraay maadaama oo heestaasi facebook aanu toddobaad dhawaa uun barnaamijkan caweyska washington ku qaadanay waxaan taasi kuugu bedelayaa heesta telefoon telefoonka haba dhigin ee aad wada qaadaysaan adiga iyo cabdiraxiin axmed carab
kala dheeridaa daran ayaha ku qabanine dhegaysto hadalko xiisaha dhadhami telefoonka habadhigin habadhigin telefoonka habadhigin dhayaha ku qabanine dhegaysto hadalko xiisaha dhadhami telefoonka habadhigin habadhigin telefoonka habadhigin dhaqashada duuniyo ifraadintayda ifraadintayda caqadkaygu dhaliye anigu dhani daraarinan ku waayo dhinacayga ka tago kuma seexan dhoole kuma seexan dhoole idigtaanka doortiyo haweenkaba dhammaane igu dareeran caashaqo daraarinan ku waayo dhinacayga ka tago kuma seexan dhoole kuma seexan dhoole digtaanka doortiyo haweenkaba dhammaane igu dheeran caashaqo ayahan ku qabanine an dhegaysta hadalko xiisaa dhadhamiye telefoonka habadhigin habadhigin telefoonka habadhigin dayahan ku qabanine an dhegaysta hadalko xiisaa dhadhamiye telefoonka habadhigin habadhigin
waan gartay sahra ee, marka bal haddaynu markaa qalno een, wakhtiyadaadii dhexe waxaad ku soo beeganteen fanaaniintiinaasi xilli aad heli kartaan qalab casriya oo tiknolojiyada oo fideoga inta imka laydinka duubo telefishina laga sii daynayo youtube la gelinayo internetka qaybo kala duwan arrimahaasi dhiirigelin miyay sahra idinku keentay fanaaniintiina wakhtiyadaa dhexe mise waxay idinku keentay fankiinii iyo heesiinii lacagta lagu iibsan lahaa in bilaash lagu helo wallahi horta een, sahrada waa runtaayo dadku imika horumar bay gaadheen teknolojida dadku imika dee dadku gaadheen oo waatana imika daqiiqad baa heeska lagugu dhiibaya waa lagaa duubaya markaada fidiyo waa runtaada imika laakiin dee waaba nuunimacaysamiba heeska imika lagu dhiibaya haddaad duubaysa haddunbaa fidiyo lagu dama youtube-ka bay ku jirtaa caawa in maxay ahayd sida anigoo hargeysa joogaa meel walba layga dhegeysto youtube-yadii heesaha la gelinayo tv-ga laga sii daynayo meel walba oo horta de waa nimco ilaahiyo aada iyo aad baan maxay ahayd horta runtii sahraay aan shicibka afka soomaaliga ku hadla meel kastoo ay joogaan horta waxaan leeyahay aad baan ugu mahadnaqaya ina aad baan u talaanaya midda kale maxay ahayd oy waxaa jirta meelo waxaa jirta somaliland tuulooyin aan u baxbaxno oo aan barnaamijka kasoo dhigno deedna tuulo yaroo laba gurdooba meel ka dhisan waxa yaalla fideoda yaalla deedna macal ciyaalkii macaldudarkii waaweyna wixiiba waa dadkiiba way fuuda garanayaan marka waxaas hadda waxa keenaya waxa weeye waxaan dee t v-giyo halka laga sii daynayo meel walba laga daawanayo ay dadku horumar gaadheen waa gartay marka sahra bal aynu ku wada nasanoo mid ka mid a heesahaaga weliba heesta la yidhaahdo sida damal harweyn oo daaliya ku yaal hawd daaliga ku yaal hawd sahray heestaasi ee sida damal harweyn dhowr siyaabood baad u qaaday waxaanse si gaara uga helaa maraad hab qaaciya u qaaday oo cabdinaasir macalin caydiidna kabanka ku farayaraystay sidoo kalena abuukar buule xuubay uu isna durbaanka tumayo bal aynu taa wada dhagaysano
sida demel hadhawaynoo daaliya ku yal hawd kana tegal barwaqooyin dhuuka madaala yaanka dultegino umurukiyo habeenkii yaanka dultegino ugurukiyo habeenkii sida ubaxa dayren labadaba ku daawada labadaba ku daawada
heesta ayaa ereyadeeda la sahraya ereyadeeda waxaa leh walaalo nin la yidhaahdo xamsi mehdi jaama nin la yidhaahdo oo runtii abwaanan aadi wallahi anigu u jecelay kulley waa nin aada u wanaagsana oo markaan wadanka imide hargeysa markaan imide raggii isoo dhaweeye kamid ahaa aad baan isagana aan u salaamaya sahraa heestaa aad baad ugu xaragootay si niyadana uu aad u qaaday oo aad u qiimo badan ma adaa abwaanka ka dalbaday mise abwaankaa heesta kuu dhiibay wallaahi horta abwaanku wuxuu ahaa qurba joog buu ahaa abwaanku iyo wuxuu joogaya xaggan iyo carabahu joogayay dabeedna heeska isagaa soo sameeyey aniga markii uu heeska ii tiriyey midhaheeda ii tiriyey ayaan ku yidhi wallaahi hees macaan weeyaan anaa ka qaatay markaa markaa midhuhuna aada bay u macaan yihiin dee wixii hadduu macaan gudnee qurux badan waa ka qaadanaysaa qofka markii dambena anigu baabay anigu baabay dhex gashay boob anigu baaba waa hagaag sahra aad baad u mahadsan tahay caawana wakhtiga oo ina hayo aawadeed intaasi ayaynu ku hakinaynaa barnaamijkii guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington waxaan jecelahay inaan idinku dhaafo heesta baxsanow oo uu ereyada sameeyey yuusuf cali allaale iyo laxankii cabdinaasir macalin caydid iyo weliba codka sahra ilays toddobaadka dambe ayaynu qaybtii saddexaad ee ugu dambeysay waraysigaasina iskugu soo noqon doona haddii allah awooda lihi wasalaado
lagama sheego
halkaaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v o e toos idinkaga imaaneysa magaalada washington aad bay aad mahadsan tahay saare ciidla nuur oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi caweyska washington
waa tahay haatanna waxaad ku soo dhowaataan ciyaarihii iyo maxamuud mascade
dhegeystayaal kulamo aada u xiiso badan oo ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska ayaa dabcan haatan soo gabagaboobay qaarkood iyadoo kulano haatan uu socdo kulamadii ugu xiisaha badnaa ilaa hadda soo gabagaboobay waxay kala yihiin aston villa oo newcastle garoonkeeda ku martigelinaysa ayaa eber iyo eber ay ku kala baxeen chelsea laba iyo eber ayay kaga badisay kooxda lester city oo goolasha waxaa mid kamid a dhaliyay ciyaaryahan aden hazard oo sanadka numberka tobnaad u xiran kooxda chelsea kooxda crystal palace oo macalinkeedii tonish dhawaanta borisana waxaa gurigeeda ku dubatay kooxda westham united oo isku magaalo ka dhigisan yihiin waa magaalada london oo saddex iyo hal ayaa lagaga badiyey southampton oo badi ciyaartooydeena ay liverpool ka qaadatay ayaa eber iyo eber waxay ku kala baxeen kooxda west bromwich albion hase ahaatee swan city oo toddobaadkii hore manchester united gurigeeda kaga soo badisay ayaa kooxda banley oo sanadkan seribida ka timid hal iyo eber ugu awood sheegatay hase ahaatee haatan waxaa socda kulan aada u xiiso badan oo dhex maraya kooxaha everton iyo arsenal ciyaartan ayaa waxay ka dhacaysaa garoonka goodison park ee magaalada liverpool waxaana qaybtii hore oo haatan maraysa labaatan iyo toddoba daqiiqo waxaa hal iyo eber ku hogaaminaysa kooxda everton oo ciyaaryahan shames colman oo baalaha difaaca kaga ciyaara dhanka midig waxa uu gool qurux badan u dhaliyay kooxdiisa everton ciyaartan haddii aanay arsenal goolkaa soo gudinna waxay noqon doontaa in guuldaro kale ay mar kale ku qabsato garoonka everton ee goodisonburg stadium
aad baad u mahadsan tahay maxamuud mascade barnaamijkaasi ciyaaraha nala socodsiinaya si toosa isagoo ku sugan magaalada minneapolis gobolka minnesota dalka maraykanka idaacaddeenii fiidnimada waxaad nala socodsiinaya saare cabdi axmed anigoo maxamed cala xasana dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaan allah
This program has come to you from the Voice of America, Washington.